duhur wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhur raadiyaha simba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamtay inay fasaxday qaadkii ka imaan jiray dalka kenya dowladda dalka kenya ayaa looga deegay abaabulka duulaan qaawan oo ay ku hayso gobolka gadow al-shabaab ayaa cunuqabatayn ku soo rogay ganacsi waa ganacsatada ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan faahfaahiino dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday saldhig ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin degmada garbahaarey ee xarunta gobolka gadow warar dheeraada ayaa laga helayaa dagaal ciidamada dowladdii al-shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka baaya dowladda soomaaliya ayaa gargaar hor le gaarsiisay degmada xudur ee xarunta gobolka bakool oo ay al-shabaab go'doon geliyeen maamulka galmudug ayaa guddi kumeel gaara u magacowday deegaanka wasiil ee gobolka muduga maamulada galmudug iyo hiirshabeelle ayaa lagu dhaliilay inay ka dambeeyaan dilalka iyo afduubka ka dhaca gobollada hiiraan iyo galgaduud dharka dibadda duhurnimadkan simbiil inaysan waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee ugandha ayaa sharci darro ku tilmaamtay xarigga musharaxiin la tartamayay madaxweynaha dib loo doortay ee dalkaasi iyo milatariga ismaamulka taiwan oo sheegay sameeyey dholotus ka dhan ah diyaaradaha dagaal ee dalka shiinax waa duhurnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha koowaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahayeen qodobada warka iyaga ugu dooraroon iminkana iyagii oo fidsan dowladda soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamtay inay fasaxday qaadkii ka imaan jiray dalka kenya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ducaale bayleh ayaa waa ka hadlay mar kale arrinta la xiriirka qaadka la keeni jiray dalka soomaaliya kaasi oo kaga imaan jiray dalka ethoobiya wasiir beeleh oo muuqaal iska soo duubay ayaa waxa uu ku sheegin hadalkii shalay uu sheegay in si qaldan loo fasiray islamarkaana uu ka hadlay oo keliya qaadka hareeriga ee ka yimaaday etoobiya oo la xusay inuu xayiran yahay waxa uu caddeeyey wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya inaysan jirin cid si gaara u xayiran ama ay ugu xayiran tahay qaadka hareeriga ee laga keeno ama la keeno magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya aysan kasoo dejisan karto cid kasta oo doonaysa inay ka ganacsato sidoo kale wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya bayleh ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in qaab sharci ah loo maro soo dejinta qaadka la canshuuro islamarkaana intaas uu ka hadlay oo keliya hase yeeshee uusan marnaba ka hadlin qaadkii ka imaan jiray gudaha dalka kenya oo la joojiyay
bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan halkan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed ee meel walba naga daawanaysa hadalkaygan yare kooban ee saaku wuxuu daba socdaa kii shalay oo aan ka hadlay qaadka hereriga oo laga yaabo dadka qaar inay khalad khalad u fasanteen wixii aan idhi shalay waxaan ka hadlay waan doonaya in caddeeyo qaadka hereeriga ee si soomaaliya yimaada oo dadka qaar yidhaahdeen qolay u xidhan tahay ama dad gooniya ayay u xidhan tahay muhiimadda ugu weyni waxay ahayd inaan halkan ka caddeeyo inaan jaadkaa hereerigiihi cid gooniya u xidhnayn cid wal oo doontaaba soo dejisan karto waxaa looga baahan yahay qofkii doonaya inuu arrintaa galo inuu sharciga qaato laysanka qaato ruqsadda cashuurtana bixiyo intaasuunbay muhiimadu hayd marka haddii khalad la fahmay shalay amase khalada loo turjuntay arrintu hereerigaay ku saabsan tahay qaadka hereeriga ah ayay ku saabsan tahay oo aan cid gooniya u xidhnayn
si kastaba saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa la faafinayay warar kala duwan oo sheegaya in dowladda federaalk soomaaliya ay fasaxday qaadqaadkii ka imaan jiray dalka kenya oo horadii dowladdu u joojisay waa sababa la xiriira cudurka halista ah ee covid nteen kaasi oo dunidao dhan saameyn ba-an ku yeeshay al-shabaab ayaa cunaqabateyn kusoo rogay ganacsiga ku nool ama ganacsatada ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan awil ciise indhacde ayaa faahfaahinaya
wararka aanu ka helayno magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa xaqiijinayeen al-shabaab ay cunaqabateyn dheeraada ay kusoo rogeen suuqa magaalada beledweyne kaas oo xoolaha looga soo beecgeeyo deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka hiiraan waxaa sidoo kale wararku ay intaa kusii darayeen al-shabaab sidoo kale ay cunaqabateyn kusoo rogeen xoolaha laga iibiyo gobolka hiiraan islamarkaana laga dhoofiyo magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee maamul goboleedka puntland al-shabaab ayaa sida la xaqiijiyey ay u yeereen in ka badan toddobaatan ganacsato ah kuwaas oo la geeyey tuulada buulafuulaay waxaana lagu amray in guud ahaanba ay joojiyaan dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga xoolaha ee suuqa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaana ganacsatada lagu wargeliyey in boqol dollar lagu ganaaxo qof walba oo lagu arko isaga oo xoolo ku iibinaya suuqa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ayaa xaqiijiyey in arrintan ay tahay mid saameyn weyn ku leh dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee gobolka hiiraan waxayna sidoo kale sheegeen in ganacsatada iyo dadka xoolaha ka iibiya gobolka hiiraan intaba in lagu wargeliyey inay bixin doonaan sidoo kale ganaax lacageed iyo in ay bixin doonaan qori iyo booshkiis oo ay al-shabaab ku wareejinayaan maalintii labaad ayaa la xaqiijiyey in dhaqdhaqaaqa ganacsiga xoolaha nool ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan uu u muuqdo mid meesha kasii baxaya wararka ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in la hor istaagay in ka badan afar boqol iyo siddeetan neef oo ahaa xoolo la doonayay in laga dhoofiyo magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga ee puntland islamarkaana ah xoolo laga iibiyey deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya afhayeenka maamulka gobolka hiiraan iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan oo aanu la hadalnay waxa ay sheegeen in mas-uuliyiinta maamulka gobolku ay ku howlan yihiin baaris dheeraada oo ay ku samaynayaan arrintan islamarkaana la xiriirta cunaqabataynta lagu soo rogay gobolka hiiraan guud ahaan haddii aan ka warbixiyo arrimaha ka jira gobolka iyo argagixisada goodoonka ay la doonayaan waxaa maalmihii ugu dambeeyay ribodku lagu soo gaarayay in ay la hadleen ganacsatadii ka ganacsan jirtay xoolaha ama ka beec mushtari jirtay ayna ku wargeliyeen in magaalada beledweyne aan wax xoolo ah aan laga raran karin taas maamulku waa ka warhayaa insha allahu jawaab adag ayaana ka soo saari doona haddii ila raalli ka dhigo mana u dulqaadan doono inay go-doomiyaan magaalo soomaaliyeed gaar ahaan magaalada aan ku sugannahay inay ay gudoomiyaan ma aha mid aan u dulqaadan karno insha allah tilaabo cad oo shacabka soomaaliyeed ku farxaan ayaana ka qaadi doonaa ka maamul ahaan iyo ka ciidan ahaan insha allah sida aan warbixinta ku hayno waxay la hadleen ganacsatada ee ka ganacsato xoolaha kuwa boosaase u dhoofiyo iyo kuwa magaalada muqdisho iyo kismaayo waxaa warbixin aan ku haynaa inay laba dekadood dekada muqdisho iyo midda kismaayo keliya ay u ogolaadeen in xooluhu ay ka dhoofaan waxayna si dheer u diideen in magaalada beledweyne loo soo iibgeeyo ariga ama guud ahaanba xoolaha taasina ma aha mid shacabka soomaaliyeed ay faa-ida haba yaraatay ugu jirto weligeedna wax faa-ida ku jirta kamayna shaqayn shacabka soomaaliyeed ay maran habaabiya inay diinta qaldan ay ugu soo dugaanayaanna ha ogood ha ogaadeen annaguna haddee waaba u diyaarsanaynay tillaabadii ugu habboon ayaana ka qaadi doonaa hal xoolo ah oo xoolihii loo soo beec gey jiray magaalada beledweynaha ciddii meel kale ku gadana annaguna hadda tillaabaan ka qaadaynaa insha allah qaar ka mida ganacsatada oo ka gaabsaday in codkooda aan baahinno ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in cunaqabatayntan iyo ganaaxan isla socda uu yahay mid ka yimid dhinaca al-shabaab islamarkaana ay jirto cabsi weyn oo la soo diristay ganacsatada xoolaha ee gobolka hiiraan iyo sidoo kale suuqa magaalada beledweyne abuukar cabdulaahi maadey gudoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in ganacsatada looga baahan yahay inay la shaqeeyaan maamulka gobolka iyo hay-adaha amniga si looga hortago khatar walba oo soo food saarta islamarkaana qalqal gelinaysa ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa kala duwan ee ka socda magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka hiiraan isaga oo sheegay in maamulka gobolka hiiraan uu wax badan ka qabtay dhibaatooyin sida uu sheegay al-shabaab ay gobolka u horseedeen sida joojinta lacagta shilin soomaaliga oo waqti ka hor al-shabaab ay hor istaageen sida uu sheegay
maamulada galmudug iyo hiirshabelle ayaa lagu dhaliilay inay ka dambeeyaan dilaalkii afduubka ka dhacaya gobolada hiiraan iyo galgudud sakariye xasan ayaa faahfaahintahay warkan haya muddooyinkii u dambeeyey wararka laga soo warinayay marin isku xiro gobolada hiiraan iyo galgaduud ayaa ahaa waran aan u roonayn dhagaha shacabka ku dhaqan deegaanadaasi iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed waxaa gebi ahaanba meesha ka baxay isku socodka gaadiidka iyo dadka ee ku sugan ee ku socdaali jiray marin ku yaala degmada matabaan si gaara matabaan waa degmo ku taalla dhanka waqooyi ee gobolka hiiraan uuna jirto todobaatan iyo shan kilomitir magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wadadan ay dirirtu ka taagan tahay ayaa ah wada muhiim ah waxayna isku xirtaa gobolada deriska ah ee dhanka degmada waxayna isku xirtaa gobolada deriska ka ah dhanka degmada matabaan ee hiiraan iyo galgaduud isku socodka wadadani waxay waxa yaran tahay maleeshiyaab hab qabiil u abaabulan kuwaasoo midbaa dhan uu kaga sugan yahay wadadani labada maleeshiya beelaad ayaa inta ay ishor fadhiyeen waxaa halkaasi ka dhacay gaboodfallo dilal iyo weliba arrin fajac ku noqotay dadka halkaasi ku sugan taasoo ah afduubka lagula kacayo dad ku socdaalaya wadadan isku xirto gobolada galgaduud iyo hiiraan horaantii bishaan dad shacab ahaa kuwaasoo tiradeedu ay gaaraysan shan ruux ayaa lagu afduubtay wadadani sabab la xiriirta arrimo qabiil iyadoona maleeshiyadii afduubatay dadkani ay tilmaameen in dadkaasi ay u afduubteen arrimo la xiriira aanooyin qabiil iyo dilal horey u dhacay dartood iyadoona ugu dambeyn dadkaasi lagu guulaystay in la sii daayo dhanka kale waxaa jira xaalado kale kuwaasoo ka abuurmay colaada u dhexeysa labadan beelood ee isku haya wadada isku xirta galgaduud iyo hiiraan iyadoona degmada matabaan lagu soo waramayo in qiimaha wax lagu kala iibsaday ee degmadani laga dareemayo sare ukac xoogan sida uu siinba u xaqiijiyey guddoomiyahii dhallinyarada matabaan sare ukaca ku yimi qiimaha lagu kala iibsado ayay u sababeynayaan bulshada ku dhaqan halkaasi maadaama ay meesha ka baxday wadadii muhiimka u ahayd badeecooyinka soo gelaya ama ka baxeeyay degmada matabaan waxaa isa soo taraya muddooyinkii u dambeeyey baaqyo loo dirayay dhammaan cid weliba ee wax ka qaban karta arrinta ee ka aloosan deegaanada ay ku kala arimiyaan labada maamul ee dariska ah ee hirshabeelle iyo galmudug mid ka mid a siyaasiyiinta oo la hadlay raadyaha siinba ayaa baaq u diray labada maamul ee hirshabeelle iyo galmudug isagoona sheegay in ciidamada halkaasi ku wada sugan ee maleeshiyaadka ay ku kala sugan yihiin galmudug iyo hirshabeelle waxa uuna ka dalbaday labada maamul in aan kor laga daawan xaaladda ka taagan matabaan oo ah xaalad aada u cakiran
gobolka galgaduud iyo mataqaanaa hiiraan haasaan degmada daladweyne iyo mataqaanaa galgaduud gura-aal meesha loo yaqaano meesha u dhexayso maanta laba gaari baa mataqaanaa lagu afduurtay waxaageeyey robkod sulada la yidhaha robkod baa la geeyey magaras ayadoo awal meeshaa laba baabuuro hore maxamuuda ay ku sugnaayeen oo laba xadameydle loo yaqaano raran iyo saddex nin oo afduub haysto intaabaa meesha jirtay laba baabuuroo kaleo gobolka hiiraan kusoo socotay oo gobolka hiiraan hadda beesha la heday baabuurtaasna waxay ahaayeen xawaanle hawaanihii iska soo baabuurtooda iyo dadkoodaba jidka loo fadhiyey darawaliin baa loo soo dhiibay darawaliinta iyo gaadiidleydana waa istaqaanaa halkaas baa maanta laga leexsaday laba baabuur oo kale ma garat labada baabuur waxaa leexsaday cayr abarij halkaas baa lagu leexsaday laba baabuur oo hore oo xanameydlaha meesha tiilay iyo saddex nin oo afduub loo haystay laba baabuur oo kale laga dabageeyey meesha xawaanle afar baabuur oo xanuuda oo ganacsiya iyo afar nin oo noloshoodii ayna taas baa la geeyo lagu hayaa sunada la yidhaao xaaqgal afkeeda hore anaa laba baabuur oo kaleo xanuuna ayagana lagu haysto baabuurta loo yaqaano dembibiyeeshiyaasha oona u socday gobolka galgaribo caasimada galmudug dhuusamare waa kan hidig shabeelle iyo kuwa kaloo hadda qoorqoor oo hogaaminaa ma garan ha ha ha iyagaa mataqaana madaxweyne ayagaa noqonaya ayagaa yiri kan weli maba la caleema saarin oo anigaana diidan oo hadda mataqaana ciduu madaxweyne u yahay maba jirto gobolka hiiraana madaxweyne mabuu lago kariyaba sababtoo aqoon baa ulayna deegeedna waa naqaanaa marka calaa kulli xaal ummadan haddaa si dibidibaysiisin loo sameeyo godol loo sidiyo
siyaasiga ayaa carabka ku adkeeyey in dib u heshiisiin loo fidiyo beelaha ku dagaalamaya halkaasi waxaana jiray dhaqaaqaaqyo lagu doonayay in wax looga qabto xaaladda ka jirta matabaan dhaqaaqyadaasi ayaana ku idlaaday waxa uu dhaqaaqyadan ayaana ka kala imaanayay waxgaradka dhalinyarada ku sugan deegaanadaasi balse dhammaan dhaqaaqyadaasi ayaa kusoo dhammaaday natiijo la-aan maadaama weli arrintu siday u taagan tahay dilal iyo afduubkuna sidii weli uga socdaan deegaanadaasi colaada u dhexaysa labadan beelood ee wadadega ayaa ah mid soo jireyna oo soo jiitamaysa tan iyo dowladihii ku-meel gaarka ah ilaa iyo dowladda haatan jirta mana jirto ilaa iyo haatan xal rasmi ah oo laga gaaray beelahan walaalaha ah oo ay dirirtu dhex marayso
dowladda kenya ayaa looga digay abaabulka duulaan qaawan oo ay ku hayso gobolka gado faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinta warkan haya iyadoo shalay dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo jabhad hubaysan oo la sheegay inay soo abaabushay dowladda kenya kana tirsan maamulka jubbaland ay ku dagaalameen magaalada beled xaawe ee gobolka gado ayaa dagaalkaasi waxaa lagu eedeeyey inay ka dambeysay islamarkaana ay ka qeyb qaadatay dowladda kenya waxaana issoo taraya baaqyada kala duwan ee siyaasiyiinta soomaaliyeed ay u dirayaan dowladda federaalk soomaaliya mid ka mid ah siyaasiyiinta maamulka jubbaland ayaa waxa uu ugu baaqay dowladda federaalk ee soomaaliya inay ka hortagto dhagarta ay dowladda kenya u maleegayso islamarkaana ay gebi ahaan bixirto xuduud beenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya siyaasiga oo la hadlay idaacadda simbe ee muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dowladda kenya ay faragelin qaawan ay ku hayso islamarkaana ay caddahay in ay qeyb ka ahayd dagaalkii shalay ka dhacay magaalada beled xaawo islamarkaasna ay dabada ka riixaysay jabhaddii hubaysnayd ee dagaalka ku qaaday islamarkaana shalay ciidamada dowladda kula dagaalamay magaalada beled xaawe ee gobolka gado dhanka kale siyaasiga oo hadalkiis sii wata ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda soomaaliya looga baahan yahay inay ka digtoonaato hagardaamooyinka iyo faragelinta ay ku hayso dowladda kenya
colaada iyo duulaanka iyo danaha ay soomaaliya ka qabto inay dhulkeeda iyo badeedaba qabsato wax la moog yahay maaha wax lagu cusubna maaha marka kenya danaceeda iyo ujeedadeeda iyo dagaalka inay ku jirtayba waa caddahay haddaasan dagaalka ku jirin see gudaheeda ay uga soo duuleen oo ciidamada iyadu ay soo qalabaysa waxaan ognahay waxaan ognahay saraakiil kenyaatiya inay dagaal gelinayeen ciidamadii shalay baled xaawi dagaalka ka riday kenya marnaba kama marna dibna uga laaban mayso obreshino badan bayna soomaaliya ka wadaa soomaaliya meesha ay dhibaatada ku haysana baled xaawo keliya maaha waxaana si daraa dowladda indhaheedu inay qabtaan gado ama baled xaawo keliya ma arkaan miyaa xuduudahan dheer oo soomaaliya ay la leedahay kenya waxa ay ka wadaan ma arkaan miyaa waxa ay gudaha kismaayo ka wadaan ma arag miyaa gobolka xeebta waxay ka wadaan dabca kenya ay leedahay dee waa cadyahay oo jubooyinka ama dhulkan weliga jubba uu maro oo iyo badda inta xuduudda ka leedahay wixii mitl barawa kasoo rogan barawa deg barawa waxa xukunta wixii kasoo rogan inay iyadu leedahay dabca kenya wax dhow ma aha hadafka ay leedahay oo runta ah wakaas hadii la helo dad soomaaliyeed iyo dowlad soomaaliyeed oo miyar qabta oo aan xukun iyo dabac iyo kursi iyo dhaqaale raadis ahayn sidii aan horeba usoo aragnay arrintaas in laga hortegi doonaanu qabaa aaminsanahay dhammaanba shacabka iyo ummadda soomaaliyeedna waa garab taagan yihiin shaksiyaad tugeysiga ku nool oo shisheeyaha iyo ajaanibka u shaqeeya waxba dhulkaygana ma bixin karaan baddeedna ma bixin karaan
hadalka siyaasiga ayaa waxa uu imaanayaa xili shalay dagaal khasaare kala duwan geystay uu ka dhacay magaalada balet xaawe ee gobolka gado dagaalkaasi oo jabhadii hubaysnayd ee soo qaaday ay dowladda soomaaliya ku sheegtay inay soo abaabushay islamarkaana ay soo hubaysay dowladda kenya waxaana xusid mudan in weli si cad dowladda kenya aysan kaga jawaabin eedeynta dowladda soomaaliya ee ku aadan in kenya ay jabhad inta soo hubaysay ay usoo dirtay inay weerarto xuduud banaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya islamarkaana ay weerar ka geystaan
maamulka galmudug ayaa guddi kumeel gaara u magacaabay deegaanka wasille ee gobolka mudug axmed ibraahim cali ayaa faahfaahinta warkan haya
wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta waxay guddi kumeel gaar ah u magacooday degmada wasiile ee gobolka mudug ee maamulkaasi galmudug guddiga ay magacooday wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu ka kooban yahay ilaa ay saddex iyo toban xubnood kuwaas oo ka mid ah bulshada degan ama ku nool degmadaasi wasiil ee gobolka mudug war qoraalah ka soo baxay xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in markii ay aragtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedkaasi soo jeedin iyo baahiyaha loo qabo ka shaqeynta howlaha degmada wasiil la magacaabay guddigan sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug ayaa qoraalka kasoo baxay waxa ay ku sheegtay in markii waxgaradka wasiirada xildhibaanada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada la tashi dheer ay la sameysay kadib wasaaraddu ay go-aansatay in degmada wasiil loo sameeyo guddigan wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug markuu arkay in ay lagama maarmaan tahay in degmada wasiil yeelato guddi kumeel gaar ah kana shaqeeya howlaha degmada wasiil ee gobolka mudug uu magacaabay guddigan ka kooban ilaa iyo saddexiyo tobanka xubnood si kastaba ahaatee guddigu uu magacaabay wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug ayaa sida ku cad warka kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug waxay ka shaqeyn doonaan arrimaha degmada wasiil ee gobolkaasi mudug waxaana wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedkaasi galmudug ay guddigan guddoomiye ugu dhigtay cali xasan guuleed
warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal al-shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka baay dagaalka uu sababay khasaare isugu jira mid dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu maanta ka dhacay deegaan duleedka ka ah magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay waxaana uu dhex maray ciidamada dowladda iyo weliba dagaalyahanada al-shabaab dagaalka ayaa ka dambeeyey sida inoo sheegeen saraakiil ka tirsan ciidanka maamulka gobolka waa koonfur galbeed soomaaliya kadib markii ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed ay weerar ku qaadeen deegaanka saydheelow oo soddon kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo aan waxba laisku reeban saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa warqabadka simbo u sheegay inay burburiyeen fariisin ay deegaanka saydheelow ay ku lahaayeen dagaalyahanada al-shabaab sidoo kalena khasaare ay ku gaarsiiyeen dagaalka ay la galeen wararka sidoo kale dagaalkaasi laga helaya ayaa waxayna sheegayaan inay jiraan askar ka tirsan ciidamada dowladda oo ku dhintay dagaalka saaka ka dhacay deegaanka saydheelow oo deegaan duleedka ka ah magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana la xaqiijiyey geerida nuunow sheekh isaaq oo ka tirsanaa ciidanka booliiska soomaaliya oo gurmad ahaan loogu qaaday ama loogu qaaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dhinaca kale xubno ka tirsan laamaha amniga dowladda iyo weliba maamulka koonfur galbeed oo aan la xiriinay ayaa waxay noo sheegeen in maanta magaalada baydhabo ay isku soo bandhigeen meydadka xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ah oo lagu dilay dagaalka ka dhacay deegaanka saydhelow ee waa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay duleedkiisa ka isku soo wada duuba deegaana iyo degmooyin ka tirsan gobolka baay maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa horey uga dhacayay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada al-shabaab kuwaasoo sidoo kalena sameeyey saameyn ku yeeshay dadka shacabka ee ku nool gobolkaasi al-shabaab ayaa waxaa looga bartay inay inta badan dagaal ay ku qaadaan fariisiinka ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin guud ahaan gobolka baay halka warkaasi aad kala socotaanna waa idaacadda simba iyo magaalada muqdisho iminkana akhbaaraadka dibadda diyaarad dagaal oo diyaar u ah inay aadaan diyaaradaha dagaalka ee ciidamada cirka ee taiwan ayaa cirka ka qayliyey culig maalintii talaadada iyagoona loolatus ka dhigayay xaaladda dagaalka taasi oo muujinaysa diyaargarowga dagaal kadib markii dirasiin ka mid ah diyaaradaha dagaalka ay shiinaha ay ku duleen aagah daafaca wada ee jasiiradda isbuucan taiwan oo sheegtay shiinaha inay tahay dhulkeeda ayaa qarka u saaran tan iyo dulaankii balaadhna ay kusoo qaadeen dagaalyahanada shiinaha iyo weliba bambaanooyinka awooda u leh nucleerka qeybta koonfureed ee waa koonfur galbeed iyo waa koonfur galbeedka ee egeeda aqoonsiga dil- waa difaaca cirka sabtidii iyo xaddii taasi aan soo dhaafnay ay ku beegneed kooxda mareykanka waxaa muul usoo galay badda lagu muransan yahay ee koonfurta shiina saldhigga ku yaala magaalada koonfurta ku taalay taiwan oo horey u ah f c k one chang waa kuw kuw sida loo yaqaano oo ah sida joogtada iyo weliba kala fogaanshaha a d f ta iyo weliba kala fogaanshaha diyaaradaha ay ka hortagaan ciidamada cirka iyo weliba shiina hore adag shaqaalaha dulimaadka diyaaradaha koowaad ee trical fighter loo yaqaano wing ayay u cay- carareen labada diyaaradood ee a d f ka loo yaqaano markii ay qaylodhaan ay kasoo raacday ujeedkan ayaa ah markaas inay baxaan dhulka shan daqiiqo gudahoodna kadib oo xitaanka deg dega looga wacay hubeysnayaasha oo loo yaqaano stad wenders ayaa mareykanku sameeyey iyo weliba kuwa gudaha ku amray in wen jin uu gantaalada laxiiska cirka uu ku dhufto ugu dambeynna ciidamada ugandha ayaa ka baxay agaarka guriga hogaamiyaha mucaaradka ahna fanaanka caanka ah ee poppy wine taasi oo soo afjartay xabsi guriga ku jiray tan iyo dhimashadii doorashadii afar iyo tobankii janaay uu ku guuleystay madaxweynaha muddada jeer xilka hayay hiwere musafni kabixitaanka ciidanka amniga ee dowladda ee ku sugan ama ay ku sheegtay inay tahay ilaalinta bobi weyne ayaa hogaamisay amarna maxkamadna ay amar ku bixisay maxkamaddu waxay ku tilmaamtay in xidhnaashaha guri mid ay sharci darre ay tahay wariga ka tirsan oo kale wararka ratis oo goobta ku sugan ayaa xaqiijiyay in tillaabadaasi ay kasta ay bobi weyne uusan weli kasoo muuqan doonin saqdi dhexe ee xalay xaruntiisa weyn ee ku taala waqooyiga een, caasimadda kambala bobi weyne soddon sideed ayaa lagu go-doomiyey gurigiisa tan iyo markii uu codeeyey doorashadii madaxweyne- madaxtinimada ee kusoo maray mawjada jaawareerka ee dhallinyarada ee uu hogaaminayo ama ugu horyimaado musafan iyo xukunka soddon ay afar sano ninka xilka haya ayaa lagu dhawaaqay inuu helay konton iyo sagaal boqolkiiba codadka halka boqon soddon iyo shan boqolkiiba uu helay bobi weyne kaasoo sanado badan cambaareynaya musuq maasuqa iyo weliba eede waa ee xashada xiisaha mucaaradka ay ku gacan seertay natiijada iyagoona ay ku andacoonayaan wax isdabamarinta ay dowladdu beenisay guud ahaan waa nageynta warkay duhur oo aad kala socoteen raadiyaha simba warka waxaa soo saaray halkaan idinkala socodsiinayay anigoo anas maxamed somana maxamed deeqalfaa farsameynayay cidda warka iyagu seega dib xooga dalacan karaan bat internet aan ku leenahay www simba dot net waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warka iyaga duhur
اهلا وسهلا سهلا qorniyo goormaa timid dibiddaanba kugu ogaayo انا شل يا امد shal maa timid ها alxamdulilah مرقى حالي راديا دارت haye وحنا مغلا سيمبا ما بريجها سيمبا سيمبا